baydhabo waxay ka mid tahay magaalooyinka horumarka dhanka ganacsiga sameynayay sanadihii ugu dambeeyey dhismooyin cusub iyo xarumo ganacsi oo kala duwan ayaa laga hirgeliyey labadii sane ee ugu dambeeyey magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay qurba joog dalka dib ugu soo laabtay ayaa ganacsiyo horumar sameeyey waxa ay ka fureen magaalada kuwaasi oo shaqo abuur u sameeyey dhalinyaro badan oo magaalada ku sugan maalgashiga ugu badan qurba joogta ay sameeyeen waa bangiyo magaalada laga hirgeliyey sanadkan aan ku guda jirno labada kun labaatan iyo afarta magaalada baydhabo waxaa laga furay ilaa saddex bangi oo midkii ugu dambeeyey uu ahaa daryeel bank oo maalnimadii shalay ay magaalada ka fureen ganacsato qurbaha ka yimid munaasabad loo sameeyey furitaanka bangiga daryeel waxaa ka qayb galay kusimaha madaxweynaha koonfur galbeed ahna guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka degmada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada agaasimaha guud ee daryeel banka xarunta magaalada baydhabo cali maxamed cabdiraxmaan ayaan weydiiyey furitaanka bangiga iyo baydhabo waxa ay kusoo kordhinayaan bangina sidaa u ogtahay waxaa waaye wuxuu ilaaliyaa ammaanada dadka ay leeyihiin marka bangigeena laakiin waxyaabo badan ayuu kaga duwan yahay bangiyadii hore u jiray taasoo ay la mid tahay waxyaabaha la yidhaahdo internet banking iyo wolletkii ayaan isu keennay hal abna waa lagu shaqeeyaa marka taas ummadda waxay u sahli doontaa haddii ilaah yidhaahdo inuusan inuu qofka ka maarmo lacagtan xaggey kaaga baxday lacagtanna goormay ku soo gashay wuxuu tusayaa isagoo telefoonkiisa haysta inuu abka markuu meel internet meel kastoo internet leh ayuu ku geli karaa telefoonkiisa wuxuuna geli karaa abkii oo bangiga u lahaa markuu galo oo lambarkiisa u gashtana wuxuu arkayaa wax kasta oo bangigiisa ka baxay iyo wixii soo galay taariikhday baxeen meeshay ka yimaadeen iyo wuxuu ku sameeyey marka waxyaabaha annaga hadda bangiyada qaarkood aan kaga duwannahay arrintaas ayaa ka mid ah iyo annagoo rabna insha allah waxyaaba bangiyada ay samaynayaan oo ah in shacabka ku nool gobolkan khaasatan gobolkan south west inaan ka caawin waxyaabo badan oo ay ka mid yihiin beeraha muxuu ahaa ninka raba inuu orooso ii sheegadi ninka raba inuu guri dhisto ninka raba inuu baabuur soo gato marka waxyaabahaas barnaamijkaas insha allah haddii ilaah yidhaahdo waxaan rabnaa inaan sida ugu dhaqsiyaha badan inaan bilowno haddii hawshan ay noo dhammaato insha allah wasiirka ganacsiga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdulaahi cabdi maxamed ayaa sheegay maalgashiga ay sameynayaan qurbajoogta dalka dib ugu soo laabtay inay ka faa'iidaysan doonaan shacabka magaalada baydhabo isagoo intaasi ku daray bangiga daryeel inuu dhiirigelin doono ganacsada yaryar iyo beeralayda muhiimadda ay leedahay bangiga in la furo oo laga furo maamul goboleedka koonfur galbeed gaar ahaan caasimadda gobolka baay ahmiyadda ay leedahay waxaa waaye in ganacsiga kor loo qaado la maalgeliyo ganacsatada maxaan ku ihahdaa la dhigto lagu aamino hantida dadweynaha ee ganacsanayo si bulshada ay horumar u gaarto runtii waxaan dhigi karnaa sanadadan dambe kusoo bangiyada kusoo biiray soomaaliya weliba khaasatan koonfur galbeed waxay na tusaysaa inuu dalkan yahay gobolkan uu yahay wax soo saar meeshii soomaaliya ku xisaabtamaysay sidaas darteed in wax soo saar fiican lala imaado bangigana waxaan ka rabnaa oo ama aan ku dhiirigelinayna kula dardaarmaynaa in ay ganacsatada yaryarka ay kor u soo qaadaan sida beeraha iyo kalluumaysiga iyo maxaanku yidhaahdaa iyo iyo xanaanada xoolaha kale marka bulsho caafimaad qabta ayaa ganacsan karto saas darteed waxaan rabnaa bangigan cusub ama aan filaynaa in wax ka bedeli doono ganacsiga ganacsatada koonfur galbeed wax ka bedeli doono oo uu la imaan doono dardargerin hor leh waa garta marka xilligan ma la dhihi karaa marka ganacsatada ee qurbaha ka yimid way ku dhiiranayaan inay maalgashtaan waddankooda aad iyo aad waa waxaa waaye waad aragtaa in hadda bangigan waxaa keenay oo qayb ka ah ganacsato ka imaatay qurbaha oo raba inay uga faa'iideeyaan dadkoodii sidoo kale waxaan leeyahay ganacsatada dibadda jirto ee isleh dalkan waxba lama maalgashan karo fadlan kaalay imaada dalka waa la maalgashan karaa sida warshadahoo kale warshadaha waa ku yar tahay soomaaliya weliba koonfur galbeed waa ku yar tahay waxaan baaq dheer u dirayaa qurba joogta ku dhaqan daafaha caalamka in ay dib ugu soo laabtaan dalkoodii ay maalgashtaan nooc walba oo maalgashi uu loo baahan yahayna uu diyaar yahay dowladdiina ay la shaqaynayso bulshadana ay u heelan tahay in ay maxaanku yidhaahdaa ganacsigii iyo maalgashigii ay diyaar u tahay si kastaba ha ahaatee si xooggan ayuu baydhabo ugu sii fidayaa ganacsiyada kala duwan oo ay hirgeliyeen qurba joogta dalka dib ugu soo laabtay mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo